madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya abdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa tuman maxaabiis oo ay muddo ka hiranayeen xabsiga dhexe magaalada baydhabo anfidi cafis madaxweyne maadaamay oon hiranayeen dembiye fufudud walibana munaasabada la kasiidhiyay maxaabiista gubruuku haye madaxda garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee helidiyo iyo mas-uuliyiin kale walibana meelaseyti kala dardaarmena maxaabiista ledhi siyo bulshadiiyoon ku mid nagadaan ankoreen waliba goobta ku hadalay faahfaahin kubi afinta madaxweynaha usan sameeye maxaabiista taliyaha dugsiga tababaradiyo tayeynta ciidanka asluubta ee soomaaliya qaybta magaalada baydhabo taliya barfad waxaa xabsiga soo gaaray warqad cafis maxaabiis ah oo uu soo qoray madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxayna u qorantahay sida halkan ku qoran markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha markuu arkay dastuurka dowladda koonfur galbeed soomaaliya qodobada kontonaad farqadda koowaad lixaad iyo toddobaad markuu arkay tala soo jeedinta xeeriraaleha guud ee dowladda koonfur galbeed kuna saabsan in cafis loo fidiyo maxaabiis ku xiran xabsiga dhexe ee gobolka baay dowlad goboleed koonfur galbeed iyo xabsiga degmada baydhabo markuu tixgeliyey codsiga maxaabiista ee ah inay codsadeen in la cafiyo saaray wuxuu cafiyey maxaabiista hoos u qoran namber kow maxbuus ibraahim cali xasan ina xabiibo isaaq cali shan iyo labaatan jir ah maxbuus cabdikariin cabdi isaaq ina aamino cismaan cabdow namber seddex maxbuus siid cali xasan ina xamiido qaali cali qaali cali todob iyo labaatan jir ah ibraahim cumar xasan ina faadumo ibraahim xasan ina faadumo ibraahim xasan cabdiqani nuur xulbow ina dhaahiro cawaale xuseen siddeed iyo toban jir ah nuur yuusuf maxamed ina nuuney aadan maxamed siddeed iyo toban jir ah soo maha maxbuus aadan axmed warsame ina nuuney maxamed aadan laba iyo labaatan jir ah maxbuus abshir cali sheekh maxamed ina naciimo cali dheere maxbuus maxamed cali nuur ibraahim ina jamiilo isaaq ibraahim kow iyo labaatan jir ah intiina soo maa dhinaga kale xanukumida hubno ay ku qayb galay iyo weliba si wadajarayo oon ku hadlayna muhiimadiiyo maxaabiista nasiibkan weeladay afinta madaxweynaha iyo anglata iyoona markaas aan mahadnageen madaxweynaha wargada sida hortilan akriyay matari kolaha mise xafiiska soo dhaweynta maxaabiista mise taliya habsiga gobolka maalintii maalintii dhammaad ma ah maalintii madaxweynaha oo maxaabiis afyam mar welba sadan afyamaay waybaa eedan ka faraxsannaa inay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdiciis xasan maxamed lafdagaraan usoo maxabuus maxaabiistii kirinayti xabsiga dhexe iyo xabsiga gobolka bayba wayba maxaabiistii dembiyada yaryarlen haysa usa cafis ansuubi ciidanka mahadnagaana waylana madaxweyne madan koreyta wayba jiro joogya kalena markastaba ini wayba markasta maxaabuust iyo shacabkii bulshadu ada galan qobadaha tiyadaka kuma mayba fariinsiin kuwadne madaxweynaha dowladda koonfur galbeed codsigii una enjeysani oo una ka codsani maxaabiista in cafis lanfidi noo aqbali madaxweynaha mahadnagaan marka hore maylana madaxweyne mahasanta madaxweyne mahasanta aqbalaadeed noo aqbali in maxaabiista la cafiyo qaar ku mid ah maybaa kala siin sheegane madaxweynaha siin cafi cafis madaxweynelaha siin fiday shay eedan wanaagsamu sunan mahadnagaana maylanaha madaxweyne maxaabiisi ha cafiidi hangayo eh ankoyni yoona geedka ka fiirsadahayaan ka aragahayaan maybaa lenaha madaxweyneheena dowladda koonfur galbeed iyadaan mahasanta warqadi cafis ka haytay ooda haniindhiibti taliyaha ciidanka usluubta ha la wadaagni maxaabiistii hangayo ee magacyadooda dilka akhriyaay madaxweyneyda umaadsanta